runtii dilku hadda mid hadda cusub ma ahan waa dareemi kartaa cadowgaani hadii jeer waxay waarsadaan ama ay mar weliba ay dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed ma aha mid hadda maanta bilaabanaya ama cusub saacadihii dilka uu dhacay hadda waxay ka dambeeyeen ciidanku tillaab bay qaadeenoo ilaa hadda waxaa socda dadaal lagu lagu cuuraaminayo sidii xooggii dhabta loogu heli lahaa ciddii dilkaa geysatay kullay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa kullay in mataqaanaaye aan warbixino dhamaystiran hadda sida warbixino qaar ay nagu soo gaarayaan inaan xog dhamaystiran ka helna ciddii falkan ka dambaysay waana ku raad joognaa insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan ka guul gaarno waa gartay marka xilliga dilka dhacayay ma gaari ayuu watay ma lugeynayay ma ciidamo ayaa la socday sidee loo dilay haddii aada noo faahfaahiso wax ciidana wax ciidana lama soconin gaarina ma uusan wadanin goobta shaqada ayuu ka rawacay marxuumka wuxuu u socday gooyigiisa ugu hoyanayay alxamdulilah kooxihii mataqaanaaye dhibaatada ahaa ayaa jidka u galay markaas iyagoo bustoolado u adeegsaday dilkiisa marxuumkaasi insha allahu tacaala waa geeriyooday waxaana leenahay intii eheladiisa sabir iyo imaan allah ka siiya annaguna hadda mataqaanaaye tilaabo ayaan qaadnay waa ku raad joognaa ciidamadu ilaa hadda waxay wadaan howlgal mataqaanaaye sidii lagu looga looga daba tegi lahaa dambiilayaasha